dagaalo ayaa ka soo cusboonaaday gobolka hiiraan gaar ahaan ee deefow oo u dhexeeya laba beelood marka bal dagaaladaasi maxaad kala socotaan walaal wax weyna kala socdaa dagaalka waxaa waaye laba beelood maana been uma dhexeyn labada been baa dagaalka wado oo duulaan ah oo senderi dowr iyo hantidan leeyahay inuu burburiyaa rabo marka waxaa waaye deefow kow iyo soddonka december ayay olole dagaal duulaan ay kusoo qaadeen markaas la wareegay saaki ayaana gacantooda laga bixiyey isaga geedow iyo madiina iyo jicalley ruuxdheer kulli waa laga shifeeyey ilaahay mahadkiisii iyo dadki lahaa oo xaq u lahaa oo xaqooda ka maqnaa oo banaanka dadkooda ayaa ilaahay gacantooda kusoo celiyey dadka dulmiga ku xasbeena ilaahay waa geliyo ilaahay waa qasaana dagaalka ma waxaa qayb ka ah ciidamo ka tirsan kuwa dowladda mise waa wasaada ciidanka dowladda waaye ayaga ciidanka dowladda hubka dowladda waa ay ku dagaalamaan sina wax loogu yahay macruufa waaye waa loogu yahay xataa hamba maahan umadana waa ogtahay iyana waa ku talagaleen dowladdana waa la ogtahay kolba saas leenahay shacabka madaxweynaha iyo soo marno waa shalay waa hawshaas waa waa la ogyahay ha waa tahay dagaaladan maaha kuwa oo cusub hore ayay u dhaceen heshiis horay uu lamadan gaarin ama lama ama ma wada gaarin labada dhinac waa heshiis leeyahay ma jiro labadood ma dhexen heshiis meeshaan heshiis ay olin tirada degan oo beerahooda ama soorada yaalahan marka kusoo jireen dhulkii way jireen masaaradu way jireen ana waa qaateen waa dilla haysteen waaya xoolihii noolaa waxay laayeen waxay qaataan ka dhigeen geedihii waa jareen kadibna ciidii inay la wareegaan oo dadka dadka safeeyaan oo ay kadib ay degaan ee qorshahooda u ahaa ummadda ilaah oo dhan gaalada islaamka haddii ilaah lasuu waa jirin waa tageen madaxweynaha ku baadaama kasoo kol meesha madaxweynaha jaziidada waa tegey wadaado ayaga dhinac walbana waa tageen ummadda ilaah oo dhan waa kuwa ayaga ahaa ugu dambeeyey kulli way ka diideen nabad iyo maaragtay inay waawaan iyo dadkaas xaqooda ummadda uga tagaan waa diideen halka ayaa si qasaba looga soo saaray Waaya.
ilaah yidhaahdo haddana waa sii daba taagan waa tahay marka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka oo iyadu arrimahan oo kale shaqo ku leh ma la socodsiiseen وزير gudaha hadda waxay ka horeeyay nin ay hawsha ninka waraa goobaha waraa jooga ninka hawsha dhaqaalaha iyo siyaasiyada iyo ciidamada iyo waxa dhan nidaaminayo ahaa ninkaas hadda kahor jooga ninka hadda nin hadda waa cusub yahay oo hadda kahor waxba kama wada qaban karin wixii hadda ka dambeeya wax ka jiri kara waa arkayna haddii la yidhaahdo waayahay ma haysaan khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalka labada dhinac
wallahi waa daran yahay khasaaraha dhinac walba waa jiraa laakiin hadda intaas uu ka dhigi karo laakiin khasaaro waa jiraa dhinac kasta waa jiraa maashi man dagaal xus ka dhacay qofraha la isugu jiro waaye marka dagaal waa Waad.
jiraa khasaaro waa waa jiraa tahay marka dhinaciina maxaa khasaara oo noo sheegi kartaa idin soo gaaray
yaa walaal dhinaciina maxaa khasaaro idin soo gaara noo sheegi kartaa والله ولاله انت فدعت لي شيء كوم عبد عنيك او انت سوايا فدي كلام جبت لكن waxa waa jiraan waa jiraan bashada waa jirtaa waa tahay marka dagaalka ee saacada intee laga socday ma maalmo mise saacado qura
waa saako bilowday anigu roobkii hore saakii ilaa soonkii oo weliba wax dhiman ilaa laba saac camal oo hadda waa soo gabagaboobay ilaa saddex saac gaari waalahaas soo gabagaboobay hadda waa hadda waxaa ma socdaan hadda hallay waa laga waa soo celiyey waa qolada kalena meelihii overdhulkii ayaga aad iyo aad ayaa aad sugaan sheegay waa tahay wax barakaca dadka deegaanka sameeyeen ma jiraa
horeyda waxaas looga barakacay dadkaas horaa looga barakacay wax hadda barakacaya ma jiraan laba sano kulibaa laga sii maqan yahay oo dunyada dugan yihiin waxa badardaar bini-aadamada iyo wax iskuday kalato oo ay arkeen ay arkeenna ma jirto etoobiya meel kamid ay joogaan hadda etoobiya malaha sababto etoobiya dhexdeeda isku qaafqaxeen iyo magaalada baladweyne ilaas uga qalaxeen marka sidaas wey maxaad baaqa ama fariin aad diraysaa ugu dambayn
waxaan fariinaan diraya waxa waaye dadka dulmiga wada oo jembery dhulka islaameeda lahayn iyo ummadda ilaahay duulaanka ku ayagana dhibaatada ku qabo dadkana ku dhibaateynayo inay iska joojiyaan dhibaatada inay joojiyaan ummadda ilaahayna inay arag dowladkuna inay haddii dowladnimo sheegaysa dowladaan ay leeda dadkiisuda waday ciddii laga dilkulmaya waa arkaane tallaabada ka qaadana wixii gobolka wadaa wax ka qabtaan haddii dowladda yihiin dowladda cusub aan leh horaa kuwa hore uga soo gaanay hadda qolaha cusub wasiirada cusub iyo miisaane cusub ayaan leeyahay madaxweynaha iyo kolay raggii hore waan ogeyn marka de dowlada waxaa dowladda ugu noqon karaa in ummadda eh, wixii dulan wadana laga qaban karo wixii eh, maaragtay eh, duumanna loo loo gargaari karo marka in dowladnimo la sheegto waa in maalin walbana la sameynaayo dowladda hubkeeda dadka ugu leenaayo Eh, dowladda ay wax ka qaban laadahay taas dhibaato waay